bismillaahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan idin haysan waxaa ugu waaweyn
faahfaahino ka soo baxaya dad isku qoys ah oo ku dhintay daad kusoo rogmaday degmada baardheere ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya dowladda federaalka oo digniin kasoo saartay roobab daadad wata oo ka degi karaa qeybo ka mid a gobolada dalka xilli roobka go-a uu ka cortay dalka
taliska howlgalka midooda afrika ee admis oo ku dhawaaqay inay ka qayb noqonayaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab dowladda federaalka oo sheegtay in al-shabaab ay hortaagiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
degmooyinka xarar dheere iyo owdhiigleh oo caawa ku ballansan tartan aqoonta iyo abaalmarinta ay bisha ramadaan qabanayso warbaahinta dalsan dalkan waxaa ugu waaweyn in ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga oo soo badbaadiyay in ka badan toddoba boqol oo tahriibayaal ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda u diyaargarowba qodobadii aada maqasheen oo fidsan aynu ku bilowna faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dad isku qoys ah oo ku dhintay daadad ku rogmaday degmada baardheer ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya wararka aan ka helino degmada baardheer ayaa waxay ku waramayaan in halkaas saacadihii lasoo dhaafay ay ka da-een roobab xoogan islamarkaana watay islamarkaana ka dhashay daadad kuwaasoo ku rogmaday gudaha magaalada roobabka ayaa waxa ay geysteen khasaaraho dhimashadii dhaawac ah iyadoona dadka dhintay ay ka mid ahaayeen dad isku qoys ah roobabka oo ahaa kuwo xoogan ayaa si baan uga dahay deegaano iyo degmooyin hoostega degmada baardheer ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxaana roobka uu sameeyey fatahaad islamarkaana uu ku fatahay webiga jubba iyadoona ay ka dhasheen khasaaro nafeed iyo mid hatneedintaba wararka ayaa sidoo kale intaa waxay ku darayaan in daadadka roobka ka dhashay ay ku geeriyoodeen ilaa iyo sideed ruux ay ku jiraan dad isku qoys ahaa waxaana ka mid ahaa hooyo lagu magacaabi jiray farxiyo xaaji daahir gabadheeda ikraan cabdi cali iyo sidoo kale wiil yar oo ay dhashay waxaa sidoo kale dadka deegaanka ay kusoo warameen in roobabka sidoo kale ay burburiyeen guryo fara badan oo ay biyuhu galeen iyadoona sidoo kale la tilmaamayo in dad kale oo kamid ah dadka deegaanka degmada baardheere ee gobolka gado ay isaga tageen guryihii ay ku sugnaayeen maadaama ay dhex eegaagaan biyo fara badan oo kusoo fatahay kuwaasoo ka dhashay roobabka xoogan ee halkaas saacadii lasoo dhaafi ka dahay sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan dadaalo kala duwan oo loogu gurmadanayo dad kale oo weli ku go-doonsan guryo ay ka degnaayeen degmada baardheer ee gobolka gado maamulka degmada baardheer ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa weli ka hadal dadkan ku geeriyooday roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka dahay degmada baardheere waxaana ay dadka deegaanka ay sheegayaan inay wadaan dadaalo kala duwan oo loogu gurmanayo dadkaas ay waxyeeladu kasoo gaartay ee weli ku godoonsan guryaha ku yaala degmada baardheere deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka ayaa waxaa ka curtay roobka gu-a iyadoona deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka oo ay abaar badan ay saamaysay ay ka deen roobabka oo ay dadkii duunyada ay ku dirsadeen waxaana wadooyinka qaarkood ay waaweyn lagu arkaya ee dhexmara deegaanada iyo degmooyinka gobolada dalka qaarkood oo dhex eegaaga biyo fara badan oo xareyda roobka oo ka hortay
dowladda federaalka ayaa digniin kasoo saartay roobab daadad wataha oo ka di'i kara gobolada dalka iyo roobkii guga ahaa oo ka curtay qeybo kamid ah dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay digniin sheegaysa in qaar kamid ah gobolada dalka ay wajihi karaan khatar kaga timaada halista daadadka roobabka xilliga guga ee kasoo curtay qeybo kamid ah dalka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma xarunteeda ka digista halis wadareedka oo digniin iyo talabixin siinaysa bulshada soomaaliyeed si ay uga taxadiraan khataraha uga imaan kara daadadka ama fatahaado ka dhalan kara roobabka xilliga guga oo ka curtay qeybo ka mid ah dalka sodmo ayaa sheegtay in inkastoo la saadaalinayo inay roobabkaasi noqonayaan kuwo xaddi ahaan ka hooseeya ka hooseyn doona intii xilli guga la heli jiray haddana waxay sheegtay inay meesha laga saari karin khasaarooyin ka dhasha daadadka roobkan
taliska howlgalka midooda africa ee admis ayaa sheegay inay ka qeyb qaadanayaan howlgalada dalka ka socda islamarkaana ay ciidamada dowladda ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab wakiilka midooda africa u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna sidoo kale madaxa admis danjire maxamed cilmenia oo ka hadlayay arrimahaas ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay weli sii wadaan in ay si dhow la shaqeeyaan dowladda federaalk iyo shacabka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira waxa uu ugu yeeray argixisada waa siduu hadalka u dhigay waa wakiilka midooda africa ee soomaaliya wuxuu sheegay dowladda soomaaliya ay ka taageeri doonaan sidii ay u qeyb qaadan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab isagoo sidoo kale intaa kusii daray in ay muhiim tahay in ciidamada midooda africa ee admis ee hore lagu aqaani amisom ay si dhow la shaqeyn doonaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale wakiilka midooda africa ee admis ayaa waxa uu shacabka u diray fariin ku aadan birashada bisha barakeysan ee ramadaan ergega ayaa waxa uu hambalyo diiran u diray dowladii shacabka soomaaliyeed ee xuska waa xuska bisha barakeysan ee ramadaan uu ugu hambaliyeeyey xilligani waa xilli aada diiradda saareyno waa saareyno allaha awoodda leh waa waqti nagu nadiifiyo nafta xoojinta xiriirka qoyska iyo muujinta dareenkeena iyo naxariista kuwa tabarta yar ayuu yiri danjiraha wuxuu ku booriyey dadka muslimiinta ah in ay u duceeyaan dalka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka isku gargaaraan wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey wakiilka midooda africa ee kumeelgaarka cadmis in ay dowladda ka taageeri doonaan islamarkaana ay kala shaqeyn doonaan sidii ay ugu qeyb noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda
dowladda federaalka ayaa sheegtay in al-shabaab ay ka hortaagan yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa faahfaahin guud ka bixiyey kahor waxa ka hortaagan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si bulshada soomaaliyeed ay u doortaan cidda ay doonayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiiqi ayaa sheegay in al-shabaab ay yihiin kuwo ka hortaagan inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
doorashada qof iyo codka waxaa hortaagan kooxda argagixisada ah oo dad badan oo xaq u leh inay codeeyaan ka hortaagan oo deegaamadooda haysata kuwii codayn lahaana hanjabaado iyo usoo gudbinaysa iyo waan idin dilaynaa mararka qaarkoodna dee dilayba dadkii ergooyinka ahaa oo doorashadan dadban xitaa ka soo qayb galay ama odayaal ha ahaadaan ama dad ergaa ha ahaadaane ayse ka ammaan helayn oo guryahooda inta ugu tagaan ku dilaya ama gobolada ha aata ama muqdisho ha aatee marka in la yidhaahdo intaas soomaaliyan oo qofka ku hoos nool oo al-shabaabka gudahooda ku hoos noolayd waa laga tegayaa intii kale oo magaalooyinka joogtaa codaynaysa intiina cabsi bay ku codaynaysaa taas suurtagal maaha hadda marka mashruuca socda waa iskabayaa madaxweynaha aragtidiisa iyo dowladdaba waxay tahay in dalka dee sanadkan iyo sanada soo socota dee al-shabaab iyo wax la yidhaahdo horta la iska ilaawo taas macnaheedu waxaa weeye laba sano markay dowladdan jirto waa waxaa weeye waa laga taqalusay al-shabaab qodobka labaad waxaa kaloo loo xayiranaa dhammaystirka dastuurka oo xayiraad badan ay jirtay waad maqashay munaasabad munaasabado badan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli ayuu dhahaya dastuurkii dhammaystirkiisii waa lagu jiraa qodobadii awal muranku ka taagnaa ama dooda u baahnaa waa kuwa hadda golaha wadatashiga qaranka uu ka dooday oo qaarkood shan qodob oo ka mid ah waa la isku waafaqay sagaalka qodob oo taagnayd kuwa kalena dee shirarka loo madlan yahay hadda oo may iyo shirarka ka dambeeya ayaa lagu heshiin doonaa markii waxaas foundationkaas la dhigo wixii ka dambeeya waxaa weeye waxaan kaloo la diiwaangelinayaa dadweynihii awal dadweyne diiwaangashan ma jirin oo cid codaynaysana lama yaqaan adiga ma labaatan jeer baa codaynaysaa mase boqol jeer aa codaynaysaa ma halkaana inta ku codaysaa haddana inta baxdaa balcad ka soo codaynaysaa inta baxdaa jawar ka codaynaysaa inta sii socotid baa ilaa meesha u dambaysa meesha aragtid codka ma ka ridan kartaa waxaasoo dhan waxay ahaayeen awal mugdi weyne ku jiro laakiin hadda waxaa la dhammaystirayaa hay-adihii kala duwanaa oo shaqada qabanayay iyo dalkii oo la xoreynayo iyo dastuurkii oo dhammaystirmaya iyo dadkii oo wada codaynaya dhammaantood wada diyaara oo maaragtay u wada diyaara inay ka wada qayb qaataan doorashadaas marka runtii suurtagal weyn weeye meel fiican baana hadda shaqadii ku socotaa shaqooyinkana awal waxaa la bilaabi jiray dowladihii hore waxaa la bilaabi jiray sanadka markuu sanadku sii dhammaanayo ayaa doorashadii sheekadeeda lasoo qaadi jiray laakiin hadda madaxweynahan mandateka iyo xukuumaddaba mandatekooda waa hadda doorashadii afartii kulan shan kulan ay soo galeen shanta kulanba doorashaa looga soo hadla kulanka soo socdana ajendaha ugu ballaaran waxaa lagu soo gabagabayn doonaa saan rajaynayno oo may dhici doona arrintii doorashada lagu soo gabagabaynaya oo ah doorashada dalka qof iyo cod waa laga heshiiyey laakiin formalihii ay qaadan lahayd iyo siday noqon lahayd iyo xildhibaan
codkaas waxau ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macali faqiih oo ka hadlayay waxaa ka hortaagan dalka in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah markan
codka fududee weeraha shaqalada culayska haluyeelka caanka codka fududee weeraha shaqalada culayska haluyeelka caanka
waxaa caawa tartanka degmooyinka ee aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan ay qabanayso bisha barakeysanee ramadaan ku ballansan degmooyinka xaradheere iyo awdhigle oo kamid ah degmooyinka iska diiwaangeliyay ka qaybgalka tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan ay u qabanayso degmooyinka gobolka banaadir kow gobolada dalka tartanka sanadkan oo ah mid aada u xiiso badan ayaa waxaa ka qaybgalaya ilaa iyo afar labaatan degmo oo kamid ah degmooyinka gobolada dalka kuwaasoo iska diiwaangeliyey in ay ka qaybgalaan tartanka aqoon iyo abaalmarin ee bisha barakeysanee ramadaan oo sanad kasta ay qabato warbaahinta dalsan tartanka ayaa caawa waxaa ku ballansan degmooyinka xaradheere oo ka tirsan gobolka mudug iyo degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana tartankaas ayaa u yahay mid loogu talagalay in degmooyinka ay aqoon kala faa'iideystaan islamarkaana ay isku barsaan waxaana tartanka caawa uu soo geli doonaa saacadda muqdisho markay soo duristaagto tobanka fiidnimo ama afar saaxiibinimo caawa iyadoona degmooyinka owdhigle iyo sidoo kale degmada xaradheere ee gobolka mudug iyo sidoo kale ka tirsan shabeellaha hoose ay wadaan diyaargarow ku aadan sidii ay u qaybgeli lahaayeen tartanka aqoon iyo abaalmarin ee bisha barakeysan ee ramadaan tartanka ayaa waxaa sanadkan qabanaya maamulka gobolka banaadir waxaana habeennimadii xal ahe tartanka lagu daafuray degmooyinka kaaraan iyo marka waxaana ay guusha raacday degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ku badiyay dhibco gaariya ilaa iyo toddobiyo toban dhibcood halka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoosena iyaguna ay la yimideen afar iyo toban dhibcood
halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa soo badbaadiyey ku dhowaad toddoba boqoli konton tahriibayaal ah laba howlgal oo kala duwan oo ay sameeyeen ay ka sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi saacado kadib markii ugu yaraan shan qof oo kasoo baxay xeebaha tunuusiya ay ku dhinteen soddon iyo saddex kalena weli lagu la-yahay ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ilaa laba boqol sagaashan iyo shan qof laga soo badbaadiyey doon kalluumeysi oo lagu qabtay meel u dhow ama u jirta boqol lixdan iyo toddoba kilomitir xeebta bari ee gobolka halka qiyaastii afar boqol iyo konton laga soo badbaadiyey markab kale oo kalluumeysi oo boqol siddeetan iyo shan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada sayrusas howlaha samata bixinta muhaajiriinta ee talyaaniga ayaa isha lagu hayay tan iyo bishii februaayo labaatan iyo lixdeedii kadib markii markabku ku degay meel u dhow xeebta celebri ay ku dhinteen ugu yaraan siddeetan iyo siddeed qof toban kalena la la-yahay
warkii aad ka dhegeysanayseen doorimo raadiyaha dalsane magaalada muqdisho waan eginta haya shaacidii warkaygu seego waxay dib oli kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel